barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ee kusoo dhowaada idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waana axad anidhaahdee waa maalinimo jimco ah bisha abril waa lix iyo labaatan sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socotiinaya nuur xasan nuur iyo sahraa ciidla nuur
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan toddobaadkan ku eegi doono miisaanka maasada soomaalida iyo godadkeeda kolkuu xarabku toban yahay kolka afar raqam dhacdaba afar shaqal markay dhacdaba xabad looga dhigo miisaankii kala rogay iyo ridamka oo imka kuka la idhaahdo geedbageedka u dheer laga garaaciy gaaloola muda waa laxan waa qaab loo laxameeyey oo loogu heesay ridamkeeda runtii kaama noqonay marka waxaa kale oo aan barnaamijka ka maqnayn kaalintii heesaha
cashaqa inta aanan kortegay sawnigan markiis weynan darsaday sawnigan ku guray casaawa kooban iyo darbe abkeliya
waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka ergeyga gaarka ah ee maraykanka u matalaya wadahadallada ay washington kula jirto taalibaanta afghanistan zalmaayi khaliil zaad ayaa sheegay in jawaabta laga bixin karo in la yareeyo tirada dhimashada rayidka afghanistan ay ku xidhan tahay guul laga gaaro heshiis dhanka nabadda ah arbacadii ayaa warbixin ay qaramada midoobey soo saartay ku sheegtay in rayid badan oo reer afghanistan ah lagu dilay saddexda bil ee ugu horeysay sanadkan labada kun sagaal iyo tobanka weeraro ay ciidamada maraykanka iyo kuwa dowladda afghanistan ku qaadeen kooxaha mintiniinta ah khaliil zaad wuxuu sheegay in ay ka xun yihiin dhimashada iyo dilka shacabka afghanistan islamarkaana ay doonayaan in lasoo gebagabeeyo dagaalada uu dhiiga ku daadanayo warbixinta qaramada midoobey ayaa muujisay in ciidamada maraykanka iyo kuwa dowladda afghanistan ay saddexdii bilood ee ugu horreysay sanadkan dileen saddex boqol iyo shan qof oo rayid ah halka xoogaga taalibaan ay dileen laba boqol toddoba iyo labaatan taas oo ka yar inta ay ciidanka huwanta ah ay ku dileen gudaha afghanistan
safaaradda maraykanka ee magaalada colombo ee dalka sirilanka ayaa dadka uga digtay inay tagaan goobaha lagu cibaadaysto maalmaha fasaxa ee soo socda ee sabtida iyo axadda iyadoo laga shakisan yahay in weeraro kale ay ka dhacaan dalkaasi sirilanka digniintan ayaa timid maalmo uun kadib markii weerar burbur iyo dhimasho xoogan geystay uu ka dhacay dalkaasi iyada oo axaddii hore oo ku beegan ciidda iisterka weeraro loo geystay hoteello iyo goobo kaniisada ah ay tirada dadka ku dhintay kor u dhaafeen laba boqol iyo konton qof inkasta oo ay mar sheegeen saraakiisha waddankaasi in tirada dhimashadu ay tahay saddex boqol iyo konton haddana khamiistii ayaa weerarkii ugu dambeeyey ee tirada dadka ku dhintay ay soo saareen mas-uuliyiinta dalkaasi waxaana sheegeen in tiradu ay tahay laba boqol iyo konton qof islamarkaana nambarka amaba tirada dadka ee tirada badan ay sababtay in meydadka qaar laba jeer la tiriyey sidoo kale mas-uuliyiinta hallaamaha ammaanka ee dalkaasi sirilanka waxay sheegeen in ninkii ka dambeeyey weeraradaasi oo lagu magacaabo sahraan hashim lagu dilay weerarkaasi ka dhacay shangri hotel oo ku yaala magaalada colombo
warka caalamka ayaad dhegaysateen waxaadna kala socoteen voice of america washington dhowr wanaagsan dhegaystayaal haatanna kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama kusoo diyaariyay waryaheena haashim sheekh cumar good
kusoo dhowaada barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka oo maalin walba oo jimco ah aad wakhtiyadan oo kale ka dhegaysataan idaacadda v o e laanteeda afka soomaaliga wuxuuna maanta idinkaga imanayaa barnaamijku magaalada boorama waxaana idiin soo diyaariyey anigoo ah haashim sheekh cumar good mowduuca aan barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka ku soo qaadan doonaa wuxuu noqon doonaa maanta miisaanka maansada soomaalida iyo godadkayga waxaana inoogu marti ah abwaan axmed siciid afkudhiye ugu horrayn abwaanku wuxuu sharaxayaa miisaanka maansada soomaalida iyo godadkayga iyo qabyada ka muuqata far soomaaliga amase ereyada ka maqan af soomaaliga laftiisa ee aan ku jirin alfaabeedka soomaaliga
horta waxa weeye miisaanka maansada bal intaa waa shay adag oon laysla wada garanayn waxaan odhan lahaa horta waad og tahayoo luuqaddan soomaaliga waxaa ka maqan sharciyo badan oo qoraalkeeda adoon sharciga qoraalka ma dhisna afkeenu afkii boqolkiiba boqol dadku ay ku wada hadlayeen luuqadii ay adeega ahayd ee lagu sheekaysanayay ee la lahaa ayaan weli qoraalkiisu dhisnay qabyo badan baa ka muuqata iminka waxaa qoraalkaa ku yaala sidoo uu dhisan yahay dherer iyo gaabi waala shaqal dheer iyo shaqal gaaban waxa maqan waxyaabaha maqan waxaa ka mid a fudayd iyo culays ama weyni iyo yari iminka sa iyo za labaduba way jiraan zadii cidba ma adeegsan sa unban wada adeegsanaa markaa da iyo da baa jira siman wada adeegsanaa waxa lagu kala garta maaha weli afkeenu ragii halgamay ee allaha ka raalli ahayoo diyaariyey qoraalkan wax fiican bay qabteen hase ahaatee ma sii soconoo lama dhamaystirin weli qabyo badan baa ka muuqata bulshada marka afkeedii ay weli qabya ka muuqato boqolkiiba boqol tii lagu hadlayey ah suugaanta oo boqolkiiba hal ka yar dadka isticbaalama adeegsadahay iyadana qabyadeedu boqolkiiba dee sagaashan bay kasii badan tahay in la helo xeerkeeda la buuxiyo in loo dhowaado xitaa marka iyaday sidaa tahay oo dawlad u adeegta oo gudadka iyo maxaanku dhahdaa miisaanka raadisa aan la helin ama shirkado haddana dad badan oo hawshaas ku tacalluqa waxay isku dayeen bal inay wuxuun ka raadceeyaan dad u ururay oo meel isugu yimidoo sameeyey oo isku raacay oo wax meel dhigay oo xeerkeeda ka wada shaqeeyey oo wakti siiye ma jiro shayguna hadday maskaxo badani ay ka shaqayn waayaan qofku waxbaa la qurux badnaan karo siba wuxuu arki karo halkaa buu dhigi karaa ciddii ka naqdiyaysa ee eegaysa haddii waanadi weli wuu haynaya gudadka markaa ama miisaanka maasada soomaalida rag badan baa isku dayey raggaa badan ay isku dayey nin iyo hud buu ku haystaa wax welibu dadka hor kaloo la isku raaci ma jiro dee annaga waxaan ka mid ahay uun nimankaa ay wax ka qabyada yihiinoo hudaha kula jira
waxaa jiray abwaano soomaaliyeed oo isku howlay miisaanka maansada soomaalida haddaba abwaan axmed siciid siduu isagu u arkaa raggaa isku howlay inay godadka maansada soomaalida iyo miisaankeeda wax ka qoraan
waxaa lagu saleeyey oon arkay in la yidhaahdo oo laysla helo miisaanka oo ah kolkuu kolkuu xarabku toban yahay kolkii afar raqam dhacdaba afar shaqal markay dhacdaba xabad looga dhigo miisaankii kala rogay kala rog ama miisaanka ay ku socon lahayd looga dhigo miisaanka ah iyo ridamka oo imika kuka la yidhaahdo geed bageed kaw dheer laga garaaciye gaalool mudhamla waa laxam waa qaab loo laxameeyey oo loogu heesay ridankeeda runtii kaama noqonay marka dad baa markaa waxaa lagu saleeyey ilaa godkaasi waxaa la yidhaahdaa iminka ka soo qaada marooda cadhoole baa la yidhahdaa marku dhan muxuu u samaysmaa marooda cadhoole haddii col la sheega cadaada ku meere maaha miisaan maaha ridamkiisa saxdi kaa maha ma noqonay kaa kaasi waa laxam laakiin ridamkii muxuu noqonayaa waa in ridmigiisa asalkii waa kani kala duwan iyagoo lagu sheekaynayo maroodi cadhoole haddii col la sheego cadaada ku meelo waa sideed godkaas god kale oo sideed daa-uuna ayaa sidaan u samaysmin haddana muxuu yahay heellada butiile hoos looma jiido sare looma jiido waa laba sideedaad masku ridam masku dhaqaaqba maxaa kala duway inay sidaa noqdaan toban god oo wada sideeda oon midna mid ula dhaqaaq ahayn midna mid la ridam ahayn baa jira sababtii kala duday ee inay sidaa noqdaan ahaa salkaa laydhaa marka waayo salkuna muxuu yahay jinsi wey waa jinsi asal isiru isirka ay tahay labada good hadday sideed yihiin waxaa loo jeedaa labada good hadday isku hadday isku isir yihiin isku ridan bay noqonayaan laakiin maxay laba god ku kala noqon karaan wayna kala sila bataan masalan ka soo qaad iminka godkan guuxa la yidhaahdo haddaad tidhaahdo maxaanku idhaahday gudaaska iyo suldaankii godobta galay gartuu helay waxay ahayd waa toban markaad baarcadaha ku darto waa lamid xab- waa koob iyo toban isagu muxuu noqonayaa baarcad marka muxuu noqonaya isagu wuxuu noqonayaa eh, dunidu way jahawareertay tay taydaasu dhigi marka adaa u dambaysa tay soo maha kelmadaasa koob iyo tobana muxuu kaga batay marka eeg dunidu way jahawareertay soo maha ugaaskii godobta galay waa isku jeesi tiradaa u dheeraaday wuu kaga baydhay marka labada god hadday isku jeesi yihiin waxay ku kale laba god ku noqon karaan inaad tirada kala bataan hadday kala jisi yihiin iyagoo sideedoo isla eg bay kala ridab noqonayaan way kala baydhayaan kala duwayaasha kala weeciya ee laba gud ka kala dhigay iyagoo isleeg salkaa la yidhaha welina salkaas nimankaa ee maxaanku idhahdaa helay gudadka isku dayay weli meel may dhigin nin ku hadlay ka hadlay oo diyaariyey oo arrinkaa miisaanka qaybta qayb inay qayb maqan tahay baa la garanayaa weli kuman arag waa laba waa koow waa ta keentay nin isagu isku hawey mooyaane arki maysid iskuulladaa lagu dhigaa gudadka iminka jaamacadaha lagu dhigaa nin ku aflaxay oo intuu casharkaa soo bartay god- ay mawdicii godadka garanayo maanta sita inta ardaya soo martay dad wiidis ma jiro ma garanayaan sababtuna maxay tahay weli ninka waxaa loo sheegay tiro iyo miisaan iyo ridan laakiin lama sheegin as isirkii iyo salkii iyo nuuci nuucaha muu helin markaa ma fahmi karo waa ta keenta taa weeye markaa godadku waxaan odhan karaa waa shay la bilaabay oo bilowgiisii lahayo ama ha laga soo dheegto waddankan carabta isaguna dee buxuurtiisu ay ciidaa ka badan tahay laakiin aanan isku qaafiyadahayn ama isku miisaanahayn ama isku dhaqaqanahayn wa- meeshii doona ha laga keeno ilan ummado kale kaga baraarugnayn laakiin maaha shay weli dhammaystirmay oo meel lagu hayo salka aad tilmaantay muxuu sahlayaa ama ku soo kordhinayaa miisaanka iyo godadka maansada salka laftiisa marka aad sharaxaad ka bixiso muxuu noqonayaa abwaan axmed
salku marka wuxuu dhib yaraynayaa ciddii cilmi ahaan wax loogu sheegi lahaa loo dhigaya ardada ahay inay fahamto oo isagoon abwaanahan qofku uu garto ee oo ardaya uu fahmo laakiin markuu saddexdan kale ee ridamka iyo tirada iyo miisaanka uu helo ma ma fahmin waayo waxaa weli kaga xi albaabki baa ka xidhan ya iminka inagu indhuhu meel bay naga wada yaalaan dheguhu iyo meel bay naga wada yaalaan wejigu meel bay naga wada yaalaan haddana iskuma egi soo maaha sababtaa laynagu kala garanayaa maxay tahay markaa waa xarfa aan inagu arkayn oo si kale u qarsoon ilaahay nagu sameey yan kala jirin soo maaha haddaba xarfaha ku qarsoon godadka waa salka wey Ee, haddii la helana waa la garanaya haddaan la helana ma kala garanaya shiinay kaa wada noqonaysa ilaa shiinaha ma kala garanayna wey Shi- nin shiina nin shiina kala sooc liidin baad noqonaysa
ma isku dayda adigu inaad salka hesho waan waan isku xoogaa waan isku dayey markaa salku waxa weeye iminka ka soo qaad reerka guuraaya waa sideed soo maahayn waxaad miisantaa adoo iminka reerka soo maaha shaqalka dheer iyo shaqalka gaaban ayaanan meel ka wada gelin waxaan salkay kala duwaya waa shaqalka wey haddii iminka heelada butiile shaqal dheer bay ku bilaabanaysa soo maaha butiile gaaban soo maaha guuraaya baa timid waa dherer bay ku dhamaatay taasina tana shaqal gaaban bay ku dhamaatay halkan hore heelada butiile soo maaha haddaad ree- reerka guuraaya tiraado way qaadan kartaa qaybtaa hore laakiin waxaan kala duwayaa muxuu yahay had iyo jeer bilowga shaqal dheer baa ka wada galay laakiin dhammaadka midna shaqal gaaban baa ka galay midna shaqal dheer Een, haddii aad soo qaadato midna shaqal gaaban baa ka wada galay xagga hore waxaa ka galay shaqal gaaban midna waxaa ka galay shaqal dheer oo waxay iswidaaranayeen mid waxaa ka galay shaqal gaaban bay ka wada galeen halka hore dhexda halkii ka kala geli lahaa mid shaqal dheer mid shaqal gaaban bay ka galeen waxaan kala weecinayaa sagaalkaa mo- sagaalkaa good ee tirada isleen halkaa shaqal waa cilmi leh halkaa shaqal ee dheer iyo kaa gaaban ayaan meel ka wada gelin salkuna kaasuu noqonaya marka haddii aad fahamto shaqalkaas inta uu yahay sideedaa gud siday yihiin ama tobankaa guda isku midka ah ee haddana kala duwan ee isla eg waa waxaad yaabaysa oo cajiiba sideedaa god ee iswada la ega sidaa inuuna midna mid shaqalku meel kala gelin oo midba midka kale ka duwan balba sideed meelood sideedii god sideed meelood u qaybi sideed meelood oo mid iyo shaqal ka kala leedahay kolkaasuu noqonaya godkii god godkii aan la dhaqaaqahayn shidamkiis baa bayray maroodi cadhoole buu noqday reerka guuraaya buu noqday reerka guuraaya galab caraabaaya maroodi cadhoole heelada butiile waxa meesha hurdaa waa wada sideed waxaa wada kala duwayaan logdadka waa waa shaqaa kaa dheer iyo shaqaa kaa gaaban meelay ka kala galaan salkuna kaa wey iyagu sideed bay ku sheegeen somahan godad sideedda waa isku ra- ma tirada Tirada.
godka soomaaliga sideed maaha boqollow ka badan yahay godka lama wada qorin ilaa dhowr iyo konton god baan hayaa anigu godadku waa tira badan yihin taas maaha iyadoo iyadoo tiradu intay doonaan ha noqdaan wax badan ma noqon karto oo waa- waa waa wax la rarcayn karo iyadu oo meel iska taala laakiin cilmigu wuxuu ku jiraa waa intaa la helay maxay ku kala duwan yihiin ilaha oo ka dhigay inuu sida noqdo adugu maxaad ku tahay iminka haashim so magac lagu yaqaano maaha magacani maxaa u asara oo ka dhigay inuu sida noqdo wey waa shaqalka wey oo sarkaana la yidhahdaa ama jesiga ugu dambayn abwaan axmed siciid afkudhiye waxaan weydiiyey maasooyinkiisa mid ka mid ah oo uu u bixiyey oday biiqay iyo maasadaasi sababta uu ugu bixiyey oday biiqay oo isagoo ah nin sheekooyinka sooyaalka dhaqanka soomaalida ku jira oday beeqay waxaan magaceeda u leeyahay ugu utale ugu magac daray oday beeqay waxaa la yidhahdaa waxaa jireeyey she- wakti ninkaa oday beeqay uu ahaa badbaadiyaha ummad dhan inuu ahaa Eh, wakti adkaa wakti ay burjuwaasiyad dhibaato eh, badan ku haysa dadka ay jirtay inuu ahaa nin isagoon muuqan oo cabsanaya waayo dabnimada iyo maskaxda wanaagsani waxay badbaadi kuma badbaadisa keliya inay awood leedahay farsamo badanay wax ku badbaadiso inay leedahay baa halkaa ka muuqata markaa jeekada oday beeqa yeesho oday beeqa markaa waa ninka isaga oo la yidhaahdaa si tilmaanta lagu sheego oli buu ku jiray ama kiish ayuu haddana ahaa dowladanoo xoogeedii lahoo inuu ka adkaado iska celiyay marka waxa weeyaan hadal kuu sii wadini maase magacaasaan u bixiyey isaguna aniga ayuu ila talinayaa ninka oday beeqee waagaa jiray ayaa isagoo kiishkii ku jira anigoo khaldan yeelay wuxuu ii tilmaamaya war waxyaabahan la kadiidintae la burburayso waxyaabahan dhibka kuugu wacan waa markii waxay waxaasi dhaceen waxayna ku bilaabanaysaa ahey oo hadiye yeedhka ayaamaha sheekadooda wakhtiga ifafaalihiisa jawiga saadaasha aawan falaga soo eedantiisa nawriiskan abbaaninaaye markuu alfiyada ka faalshay ninka u hadhay abasadiisa abraarada bootintiisa ishiisu dhankay u jeega itaalka waxyeeladiisa halkay eebadiisu gaadhi igarhkuu ii moolisaayo halkuu isirkii ka joogo awrkii lagu daray taliisha aroorta dhankay u sooftay intay geedaha ka daaqday waxay umushee dhasheeda wuxuu golofka ugu uumiyey haaneedka dhankuu ka aaday ibteeda wuxuu ka dhiijay markii aan ogaan waayo intaasoo dhib oo jirta wakhtigaan ku dhex loola markaan garan waayo dantayda anoo asiib leh anoo aramiga daweele anoo uqdad iyo nacmay leh abaar iyo omos basaasan anoo oomane ka guur leh anoo aradoog la gaadh leh anoo bulshadow adeeg leh anoo abshir iyo barwaaqo aqoonta ku caanasiileh waxaan ka addaadureeyey waddada eedaad habowga dhulwaaga ardaadhigiisa tusmada abuurka iyo goodka ilkaha aarka iyo shabeelka abeesada xaalinteeda itiisa halkuu ku naaxee abaalays sharaf ku yeesho anoo adxadaaliskayga la yaaban ayuu iska baaqday abbaaraha iga barriiqday waxaa oli iiga yeedhay duqii oday biiqayoo leh wuxuu yidhi inaan ragowba isii dhagahaaga awdmay ubaarintii guulan maami u fiirso odhaahyo toonka dhulkoo arrin iyo dhegaysi taladaa raweela hayso dhulkoo ragga abarjarkiisa midida lasinkuu afeeyo ayaa nafta oorinteeda awooday ilaalinteeda sidee iminkoo adduunka ragow addinka aad ku hayso sidee noloshuu irdhowni sidee qofka aayar aayar ilaaq loogaga dhawey bal markii haddana anigu isku dayo oon wax badbaadiyey maantood idinkii mas-uulkiiin oo eh, adduunkiiya rag mas-uul ka yahay sidee mashkiladan u dhacaysaa anu iyadoo raguba ka maqan yahay meeshaan anigu isku dayna wax badbaadiyey wuxuu yidhi inaan ragow inantan aabbaheed habaaray awowgeedna u ducaynin ka naxay abtigeed falkeeda ah kili hooyadeed xasuusta adeerkeed yidhi ma sheegto hadduu araggaad isjeedi dooqaagu hadduu ilaalshay aqoonli'ibaa ku dhumisee halkaad irkatiya fugtaadu eedaadiya waa masiibo wuxuu yidhi inaan ragoowa iyagoo arrin qura u jeeda umuurina meel u taallo walaalahan kala irdhoobay afkaarta ku kala fogaaday iilkaa laga cawriyayaay waxbaba oday ha uga faalin wuxuu yidhi inaan ragoowa dhulkoo aaranna barwaaqo ambadu tahay xidhasankiiyo halkuu abidkii degaayay geelani ololee dilaaya u foodee xidhada diiday oo haada ku joogsan waayey buugaanka rag baa la doonee sadqada arigaa ku leeyi wuxuu yidhi inaan ragoowa markaad u shabeelu hayso ku aaminsan yahay dadkaagu ad doonaysa inuu ahaa inaad ahaato miduu arrinkii hagaago runtaa la adeegsadaayey haddaad adigoo dhitaal xun is-awrayn magac ku doonto orkiyo jiibtaad ku baaqday dareenkii kugu addeecay markuu ambaduu habaabo xaqiiqada ka ag fogaado awooddarridaa maceeda inkaar qaday u biso wuxuu yidhi inaan ragow adduunyadu waa wareegto albaab quri uma bannaana caruurba waxbaa muhiima waxaad shalay ku istareexday inaad maantana ka oydi umuur lala yaaban maaha sidaa iyadaa u taala wuxuu yidhi inaan ragow shaxdaa degiddii ilduuftay intaad fiinka u ordaysay haddii ilyarihii la buuxshay ciyaartii markaad aloostay irmaanki iyo jaraha joogi hadduu fara eeg ahaado awow taladii ku seegtay adoon ku adkaysan geedi si kale imika iyo haatan abyuubta dhan kale u jeedi wuxuu yidhi inaan ragoowa atoorkii abaar ku naaxay hadduu ku abeeray xaaluf daruurtu markay ibaysa muxuu onkobkiiyo hillaah barwaqada ugu abaadiy wuxuu yidhi inaan ragoowa nirgahan edeg loogu weeray ku aaminay nolosha saas uurkoodu markuu cir yeeshay afkooda la buuxin waayey haddii ayda loo dareeshay abaacdiiyo meehanowga wiyuuska habkay aqootay hadday naftu kaga ahaato ninkii ababshaw qooran wuxuu yidhi inaan ragoowa markuu amarkaagu yaabka wisiisi u soo amaahdo markuu aan fariirku dhaygan fajaca ku abeed yidhaahdo markay umarka iyo ciilka waxyeeladu ka ashkatoonto markay urugadiiyo taaha masiibadu ay ku uydo markay aragtida sokaysi ta dheer ogolaan wey markay carabka iyo uurka afkaartoodu iskhilaafto markay qof ujeeddo leexsan siduu doono u ahaato markay xaqa heladiisu afhaysi ku maaro weeyo markuu qof xumaan arkaayo wax sheegga ka aamusnaado markuu ubadkaad rabaysay naftaada ku eedanaado ahaatay dhammaad adduuni xaqiiqadan aadisteeda xaqiiqada aadisteeda adkaysi ha loo lahaado intaas waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo aad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a waxaana maanta inoogu marti ahaa abwaan axmed siciid afkudhiye anigoo haashim sheekh cumarkoo tan iyo kulantideenna dambe sidaas iyo nabadgeliyo iyo jimco wanaagsan
aad buu mahadsan yahay haashim oo barnaamijkaasi magaalada boorama noogu soo diyaariyey halka aad naga dhegaysanaysaanna waa v o a washington weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii dhallinyarada maanta maanta oo jimco ah haatan waxayd ku soo maqan sidaad muusigaasiba ka garataan waa barnaamijkii ciyaaraha waxaa u diyaara nuur xasan nuur mahadsanid zahra kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha talyaaniga ayaan ku bilaabi doonaa xalay waxaa dhacay ciyaar ka tirsaneyd wareega semifinalka ee koobka itaaliya oo ah tartanka labaad ee dalkaasi laga ciyaaro waxaana kooxda atlanta ay u gudubtay finalka markii ay ka badisay kooxda fiorentino ay ku garaacda laba gool iyo gool waqti labaad ee tartanka afardhamaadka saarigii hore ciyaarta waxay ku dhammaatay labada kooxood oo ku ciyaaray guriga fiorentina saddex gool iyo saddex gool sidaas daraaddeedna isugeynta goolasha labadii is arag oo ay ciyaareen atlanta ayaa kusoo baxday shan gool iyo afar waxaana finalka ay la ciyaari doontaa kooxda lazio oo arbacadii ka badisay kooxda milan atlanta markii ugu horreysay muddo saddex iyo labaatan sana ah kadib ayayna gaartay finalka kooba itaaliya waxaa ugu dambeysay sanadka kun iyo sagaal boqol lix iyo sagaashankii labada gool ay ku badisay ciyaartii xalay waxaa uu kala dheliyey ciyaartooyda josep iligij iyo alejandro gomez goolka keliya ee fiorentina waxaa u keenay ciyaaryahan louis murial dhinaca sbain ciyaaro ka tirsan horyaalka laliga ayaa dhacay kooxda shbilia waxay shan gool iyo eber ku garaacday rayo falakano laba ka mid ah goolasha waxaa u dheliyay ciyaaryahan muniir al xadaadi halka ciyaaryahan wisaam bin yeder uu isna ka mid ahaa ciyaartooydii goolasha dhaliyey real madrid waxay barbaro goola la-aan ah ku kala baxeen qitaal waxaana weli la isku dagaalayaa dhinaca sbain kaalinta afraad maadaama kaalimaha koowaad labaad iyo saddexaad ay go-aan laga gaaray goor hore laakiin kitayf iyo sevilla ayaa isku haystay iyo weliba valencia booska afraad ee loogu soo gudbayay wareegga yurub waa tahay ingiriiska ciyaaro ayaa dhici doona jimcaha maanta waxaana ciyaartaasi liverpool iyo harrisfield ay ku dhex mari doontaa magaalada liverpool haddii liverpool ay badiso waxay dib ugu soo laaban doontaa hogaanka horyaalka ciyaaraha kalena sabtida ayay dhici doonaan tottenham waxa ay biri galab la dheri doontaa westham everton iyo crystal palace ayaa ka mid ah ciyaaraha isha lagu hayo dhinaca talyaanigana inkastoo yuventus ay horyaalka qaaday toddobaadkii hore haddana waxaa yuva ay la ciyaari doontaa inter waxaana ciyaartaasi ay ka mid noqon doontaa ciyaaraha ugu xiisaha badan toddobaadkan roma iyo caleri ayaa is arki doona sabtida boloniana waxay la dheelin doontaa imboli barcelona ayaa laga yaabaa inay qaado horyaalka biri ama habeen dambaan iraahday marka ay ka badiso levente waxaana natiijadaas ay ku xirnan doontaa barse oo badiso iyo atletic madrid oo ku guuldaraysato real baladoli dhegaystayaal xubintii ciyaaraha waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo ciyaaraha aynala socotiina halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a washington haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa waxaa idinku soo maqan codka baxsan ee fanaanada xabiiba xasan jooxow
cashaqa kasharban lahaa kabooka karintire sawnigan ku tage cashaqa kasharban lahaa kabooka karintire sawnigan ku kabsheekadiyo kabtanka lasdhaafsadana ku filan noloshan tiri sawnigan kunbade xalaa kabsheekadiyo kabtanka lasdhaafsadana ku filan noloshan tiri sawnigan kunbade naftaydu waxaani karin kolaba lama doonay cishqiga lagu sii kordhiyo kenaha luquntayda suran wakadisan daawalayn daawalayn daawalayn wakadisan daawalayn daawalayn daawalayn caloolyowiya kurbadu faiba keenayaane caloolyowiya kurbadu faa'iido ma keenayaane markan keligay tashaday go'aankii waxaan ka dhigay markan keligay tashaday go'aankii waxaan ka dhigay indhooqaygu midku kasaday kalsooni inaan ilaa kaliyo mahaabaan rabaa keligii uunbay jeclahay kaskacad mahaan doonaya keliyo ah iga badan isaga u ahay qayd meel u yaal caloolyowiya kurbadu faa'iido ma keenayaane caloolyowiya kurbadu faa'iido ma keenayaane markan keligay tashaday go'aankii waxaan ka dhigay markan keligay tashaday go'aankii waxaan ka dhigay dooqaygu midku kasbaday kalsooni inaan iraa kaliyo mahaabaan rabaa keligii uunbay jeclahay kaskacad heestaasi kaska cad iyo codka macaan ee xabiiba xasan tuuxow ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo